kalsoonida aada isiiseen iyo sida aad maxaa u cadayseen taageerada adiga aysan waa ka mahad celinaya aada iyo aad anigana waxaan idin ballan qaadaynaa mar walba kalsoonidaasi inaanay dhumin inaan ku shaqeeyo oo fariintaas ay noqoto ay noqoto noqoto waxaad igula xisaabtantaan oo ay noqoto talada dalka uu ku soconayaahay mid aad raalli ka tihiin oo aanay noqonin tala muxuu ahay meel kale lagama guuriyo waxaan kaloon idin ballan qaadaya dalka soomaaliya dadkiisa karaamada ay leeyihiin hantida dalkan uu leeyahay oo nooc walba leh oo bad iyo berri iyo beer intaba leh ee ilaahay ummadda uu ku mamaystay koow inaan ilaaliyo oo aanan si macno daraas gacanteenna aanay uga bixin mar labaad in aanan si xun loo isticmaalin ee jiilash imaan doonaahi waxay ku hirtaan oo meel u yaallo inay noqoto